بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحنكون حجنا أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkaani waa casharka siddeetan iyo saddex buu noqonayaa waxaana ku sharaxaynaa su-aasha lixdan iyo lix waxa uu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala su-aasha lixdan iyo lix maa daliilu dalika min assunna waxaa ka horreysay oo ay la socotaa ee aayadihii qur-aanka ahaa uu kaga soo hadlay oo uu yidhi maa daliilu culuul fawqiya min alkitaab tan marka waa min assunna marka maa daliilu hubuut lfawqiya allah culuw lfawqiya inuu kor jiro min asunna maxaa u daliila axaadiita u daliisha ilaa toddoba xadiid buu ishaaray shiikhu uu qaarna keenay qaarna ishaaray wayna arki doonaa insha allahu tabaaraka watacaala jawaabta waxa uu yiri adilatu dalika kathiira laa tucaddu walaa tuxsaa lama soo koobi karo adilada axaadiita ku soo arooray arrintaas ilaahay kor inuu jiro aad bay u badanta minhaa waxaa ka mida buu yiri xadiithu lawcaal xadiithu lawcaal ayaa ka mida buu yiri waxaana ku jiray buu yiri awcaal horta waa jamcu waclin ama wacal waana goodirka waa bahalkan dheer oo xooga badan oo goodirka soomaalida u taqaano ayaa wacli la yidhaahdaa ama taysna waa yidhaahdaan marka wacligu waa bahalkaas laakiin waxaa laga hadlaya waa malaa'ig eh calaa suurati awcaale oo sida goodirka oo kale u samaysan ayaa laga hadlayaa marka waxaa ku jirtay inuu yiri markii uu sheegay xadiidku horta xadiid dheer buu ahaa waana xadiid culummadu ay daciifiyeen oo waxa weeye waa xadiid cabaas ibni cabdilmualib waxaana ka warinaya axnaf ibni qays axnafna waxaa ka warinaya cabdullaahi ibni cumayra marka xadiidka xadiis dheer buu ahaa wuxuu ahaa dhammaystirkiisu cabaas waxa uu yidhi waxaanu joognay badaxaa koox raga oo nebigu ka mid yahay baan la joognay markaasaa nebiga calayhi salatu salaam su-aashaan weydiiyey waxa uu yidhi hal tadruuna maa bucda bayna samai maa bayna asamaa walard ma garanaysaan samaad samada inta inoo jirto ama samo walba inta loo soconayo markaasay yidhaahdeen ma garanayno markaasuu yidhi samo kasta toddobaatan iyo kow ama toddobaatan iyo labo ama toddobaatan iyo saddex waa shaki raawi ayaa loo soconayaa sana ayaa loo soconayaa oo bucdigeedu iyo fogaanteeda ay tahay markaasuu wuxuu tilmaamay toddobada samaba laba samo oo kasta inta aanay isku jiraan markii toddobada sama laga gudbo ayuu waxa uu yidhi sama saabica markii la dhaafo ayaa baxri badba ah buu yidhi baddaa iyo toddobada samana waxay isku jiraan samada toddobaad iyo baddana waxay isku jiraan inta laba sama loo kala socdo markaasuu waxa uu yidhi oo ballaceeda iyo xajmigeedu intaasuu leegiyay markaasuu waxa uu yidhi haddana waalcarshu fowqa almaa baddaas ayuu ka sarreeyaa carshiguna sidii oo kalebaa marka laba sama inta loo socdo ayaa carshigii iyo baddiina isku jiraan oo carshigiina aad buu u wen yahay wallaahu fowqa alcarshi buy marka macalshaahidku waa halkaa uu u keenay shiikhu xadiidka wallaahu fowqa alcarshi yaclamu maa antum calayhi haddana cilmi u leh wuu ogyahay waxaad samaynaysaan oo dhan xadiidkan markaa culummada qaar baa soo dhoweeyey sida ibnu qayim iyo oo sugaya laakiin culummada qaar baa daciifiyey oo waxay leeyihiin cabdullaahi ibnu cumayra lama garanayo horta waa majhuul sida imaamu dahabi uu tilmaamayo samaacna looma garanayo axnaf ibnu qays sidaa daraaddeed marka xadiidka waa daciifiyeen bukhaari iyo waxay ishaarayaan inuu daciif yahay iyo dahabi iyo majaahiil baa ku jirta buu yidhi sheikh albani raximah llahu tacaala waa daciifiyey sunani tirmidi iyo sunani ee, abu daawuud iyo sunan ibn abi caasim iyo ayuu ku daciifinayaa marka xadiidku waa daciif marka macal shaahidkuna waa intaa marka markii uu baddaa sheegay ayaa waxaa haya buu yiri ee, badda carshiga waxaa haya walcarshu ee, fowqa daalika markuu carshigu inuu ka sarreeya badda ayaa waxaa haya buu yidhi carshiga thamaaniyatu awcaal sideed goodir baa haya waxaana halkaas dee ishaaraysa thamaaniyatu awcaalkaas macnaha waxaa laga wadaa malaa'ig calaa suurati awcaal sida allah uu yidhi waalcarshu fowqahum yowmaidin thamaaniya marka sideeddaas carshiga haysa ayaa la suuraynayaa oo waxa weeye la tilmaamaya calaa kulli xaal marka macalshaahidku waxa weeye walca- wallaahu fowqa alcarshi taas ayuu u deliishanayaa inuu kor jiro wey marka xadiidku ishaaraya marka axaadiidta saxiixa oo soo socotaa inooga filan xadiidka ku xiga oo labaad waxa uu deliishaday xadiidkii waxa uu yiri eh, wa qowluhu sal ly slam limucaad waxa weeye lis- eh, sacad ibni mucaad uu nebigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam laqad xakamta bixukmi lmelik min fowqi sabcati arqica waxaad xukuntay xukumkii boqorka toddobada sama ka sarreeya arqica ay sabca samaawaad oo kaleba ayaa laga wadaa xadiidkaas lafdigaa waxaa werinaya eh, eh, ibn- ayaa siirada ayuu ku werinaya ibn isxaaq oo lafdigaa sabcati arqica laakiin eh, dabaqaadka ayuu ku keenayaa ibn sacad iyo imaamu dahabi iyo waxaa leeyahay nasaa-i iyo min fowqi sabci samaawaat ayay odhanayaan oo ay saxiixinayaan culimmadu oo sidoo kale im- eh, wuxuu ku takhriijinayaa sheekh albani raximahullah iraa ilqaliilka oo uu maaragtay saxiixinayaa waxaa marka xadiidku asalkiisana imaam albukhaari iyo muslim ayaa werinaya oo waxa weeye qisuu lahaa waa min xadiidi abi saciid alkhudri nimankii reer bani qurayda asalkooda xulufo waxay la ahaan jireen waxa weeye sacd ibni mucaad oo ahaa odayaashii dee ansaar ayay qabla alislaam xulufo la ahaayeen marka markii madiine nebigu yimid heshiis baa la galay waxaa heshiis lagu galay inay diintooda haystaan ay madiinana wax ka difaacayaan ayna gaalana usoo hiilinaynin maalintii ghaswatu axzaab ayay ballantii ka baxeen oo is idhaahdeen maanta la baabiinayaa muslimiinta eh, gaaladiina iska raaca markay markaa u suurtoobi weyday axsaabtii ay kala tageen ayaa markaa weerar lagu qaaday xisaar baa lagu sameeyey shan iyo labaatan beri ayaa la, la dul fadhiyey markii dambe isdhiibeen oo waxay yidhahdeen waxaanu ku degaynaa waanu isku dhiibaynaa inuuna xukumo sacad ibni mucaad sacad ibni mucaadna maalintii ghaswatu khandaq ayuu lowga ka dhaawacmay oo xidid baa go-ay dhaawac buu ahaa waa loo cidiray waa la keenay isagoo dameer saaran markuu nebiga u yimid ayaa nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadii qumuu ilaa sayidikum u istaaga sayidkiina ninka madaxda ah markaasuu nebigu u sheego wuxuu yidhi qoladaani xukumkaaga yidhaahdeen baanu kusoo degaynaa isdhiibaynaaye xukum adugu saacad markaasuu waxa uu yidhi raalli ma laga yahay oo ma layga daba hadlayaa maya cidna kaa dambayn maysaali markaasuu wuxuu ku xukumay nin alla ninkii qori qaatay oo qori qaadan karayna in la dilo oo qaangaara caruurta iyo dumarka iyo xoolahana haniimo ay noqdaan markaasaa nebigu macal shaahidka waa halkan weeyey wuxuu ku yidhi laqad xakamta bixukmi lmelik marka bukhaari iyo saasay ku warinayaan laakiin riwaayadahan kala odhanaya min fowqi sabci samaawaat iyaguna waa saxiix oo ilaahay inuu kor jiro ayaa xadiidka laga qaadanaya xadiidka saddexaad baa kasii sariixsan waa xadiidkii eh, aljaariya xadiidu ljaariya Eh, waxa uu yiri wa qowluhu sal ly slam fi xadiidi jaariya uu nebigu ku yiri gabadhii ayna allah markaasay tiri fi samaa allah fi samaa bay tiri marka xadiidkana qisuu lahaa waa mucaawiya ibnu xakam assulami ayaa gabadhan lahaa oo jaariyad bay ahayd addoon ah ari bay raacday arigii baa neef bahal cunay markaasuu xanaaqay wuu dharbaaxay hadhow buu ka qoomamooday oo nebiga u yimid markaasuu wuxuu go-aansaday inuu xoreeyo markaasuu yidhi, rasuulku ilah ilaah dirta aan xoreynayaa marka maadaama aan dhibaateeyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi ii keen intaada xoreyn wuu keenay markaasuu waxa uu ku yidhi ayna allah markaasay ti fi samaa ay fowqa samaa markaasuu yidhi man ana markaasay ti anta rasuulullah markaasuu nebigu wuxuu yidhi ictiqaa fa inaha mu'mina waa mu'minada xoree marka marka halkaa waxaa laga qaatay oo nebigu u qiray waa iqraar allah inay tiri fi samaa ay fowqa samaa baa laga wadaa marka xadiidkaana muslim ayaa warinaya waa xadiis saxiixa wuxuu daliil u yahay allah inuu kor jiro culuwiga ilaahay ayuu daliil u yahay Mm, waa xadiidka saddexaad xadiidka afraad wuxuu ishaaray shiikhu axaadiitii almicraaj alisraa walmicraaj waxa israa waxaa la yidhaahdaa intii laga dheelmiyey kacbada ilaa beytulmaqdis micraajna waxaa la yidhaha markii kor loo qaaday marka iyadana axaadiis badan baa ku soo aroortay inay kor koreen oo toddobada samo mid walba ay gargaraaceen oo laga furay oo gudbeen oo toddobada samaba uu nebigu dhaafay ilaa sidrati lmuntaha halkaa markaa salaada lagu soo waajibiyey marka kitaab dhan buuna ka qoray sheikh albani raximahullah la yiraahdo alicraaj eh, alisraa walmicraaj oo axaadiitoo dhan kusoo wada aruuriya waa axaadiis saxiixa waxa waa xadiidka afraad oo ishaarayo wuxuu kaloo ishaaray xadiidka shanaad xadiidkii waxa weeye tacaaqubu waxa weeye tacaaqub almalaa'ika waxa weeye xadiidkana bukhaari ayaa murinaya waa xadiidkii abu hurayra waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, yatacaaqabu fiikum malaa'ikatu leyli wa malaa'ikatu nahaar waxaa isku kiin bedbedelaya waxa weeye malaa'igtii ayaa isku kiin bedelaya hameenkii iyo maalintiiba wayajtamicuuna waxay kulmayaan waxa weeye fi salaati alfajri wa salaati alcasri salaada subax iyo salaada casar bay kulmaan macal shaahidku waa halkan marka thuma yacruju eh, eh, aladiina baatuu fiikum yascadu kor waxa u koraya oo samada koraya curuujkaas oo kor aadaya aladiina baatuu fiikum salaadii subax markay qoladii kala timaado qoladii xala idinla joogay waa malaa'igtii xafadada ahayd ayaa markaa kor koraya oo eh, ilayhi ay ila allah xaggaas ay u korayaan fayas'aluhum ilaahay baa weydiinaya wa huwa aclamu bihim isaga oo uga cilmi badan wuxuu odhanayaa fayaquulu kayfa taraktum cibaadii addoommadayda se uga soo tagteen fayaquuluuna waxay odhanayaan taraknaahum wahum yusalluun wa aataynaahum wahum yusalluun hadda salaadii subax iyagoo tukanaya ayaanu isbedello ka soo tagnay awalna waxaanu u tagnay salaadii casar shala iyagoo tukanaya marka labadaa xilli bay isbedelaan waa markhaanti kac ay ka markhaanti kacayaan dadka mu'miniinta inay cibaadaysanayeen marka halkaa waxaa macal shaahidku yahay eh, thumma yacruju aladiina baatuu fiikum kuwii kor bay u korayaan kuwii xala idinla joogay daliil marka saas u yahay isaguna xadiidka eh, shanaad oo oo waxa weeye lixaad oo shiikhu daliishaday waxa weeye waxa weeye xadiidkii uu nebigu yiri calayhi salaatu salaam man tasadaqa bicadli tamratin min kasbin طayib waxa weeye eh, walaa yascadu ila allah ila ila طayib xadiidkana wuxuu ahaa bukhaari ayaa warinaya qofkii wax sadaqaysta oo waxa weeye xoolo xalaala sadaqaysta walow timirna hal xaboo timirana ha ahaatee ilaahay xaggiina uma koraan wax aan dayib ahayn marka kor baa la ishaarayaa waxa weye allah subxaana wa tacaala ayaa u barbaaraya marka waxa weeye ajar iyo xasanaad badan ka siiya bukhaari ayaa warinaya xadiidka ugu dambeeya oo shiikhu ishaaray hadda ka horna inoo soo maray waxa weeye idaa qada allahu alwaxya waxa weeye haddii ilaahay uu waxyi waxyoodo oo malaa'igtii samicat almalaa'ikat malaa'igtii baa maqlaysa idaa qada allahu alwaxya eh, fowqa sabc samaawaat hadduu allah xukumo xukum malaa'igtii baa sawdka ilaahay maqlayaa waxa weeye ka salsalatin calaa safwaan mada eh, darabat almalaa'ikatu ajnixatiha garbeheeda isku garaacaan sawt oo ka yeeraya waxa weeye sida silsilad lagu garaacay calaa safwaan dhagax si sib a lagu garaacay oo kale marka saas ayuu xadiid dheer buu isaguna ahaa oo waxa weye maaragtay ay bukhaari iyo kulli warinayaan ayuu ku soo arooray wey halkaa marka axaadiistaasoo dhan waxay inoo ishaarayaan allah subxaana wa tacaala fawqa khalqihi fawqa carshihi baa'inun min khalqihi waxa weeye mustawin calaa carshihi ayay axaadiistaasina ishaarayaan oo loo deliishanayaa shiikhu wuxuu ku khatimay waxa uu yidhi waqad aqara waxaa qiray ilaahay inuu kor jiro oo kulligood caqiidadan qiray makhluuqa oo dhan alkhalaa'iqu kullihaa baa qiray ila aljahmiya nimanka jahmiyada la yiraahdo oo inkiray waa jahmiya almucadala waa nimanka sifaadka ilaahay diidan jahm bni safwan ayaa waxa weeye caqiidadiisii weeye uu ka soo qaatay jacdi bni dirham oo yahuudi ahaa oo waxa weeye gaal ahaa oo islaamka soo dhex galay culummaduna waxay ku xukumeen kuwaas inaysan islaam ahayn qofka marka maanta diida ilaahay sifaadkiisa ama ta'wiiliya ama inkira ama yidhaahda ilaahay kor ma jiro waa jahmiya ayuu raacayaa waana ahlu bidac bidcadoodu waadix tahay culummaduna kutubka qoreen nas'alu llah asalaama walcaafiya walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin